بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta kulankan aynu isugu nimid waxay ujeedadiisa ugu weyni tahay inaynu mowqifkeenna qaran ahaan iyo ummad ahaanba u cadeyno beesha caalamka iyo cid kastoo ay dan cid kastoo ay dananaysaba waxaa jirta in soomaaliaad hore u caddaysay mowqifkeeda ku aadan nabad ku wada noolaashaha iyo deganaanshaha mandaqadda aynu aaminsannahay inay cid waliba dani ugu jirto waxaanuse eh, kor iyo hoos baa u sheegayaa inay qadiyadda somalilan lama taabtaan tahay dowlad xisbiyo barlamaan iyo shicibba inaynu heegan u nahay adkeynta nabadgelyada iyo sugidda qarannimada somalilan waddamada aanu deriska nahay iyo beesha caalamka waxaanu jecelnahay inaanu eh, nabad ku wada noolaano mana ogoli faragelin dibadeed mid siyaasadeed mid milatari toona dhulkayaga iyo dadkayaga eh, eh, qadaf ku ah shacbiga somalilan waxaan ugu baaqayaa inay soo wada jeedaan oo ay u midoobaan difaaca dalka iyo adkeynta nabadgeeda Eh, wabilaahi towfiiq waxaan jeclay halka caddeeyo maadaama aan isugu nimid madaxdii qaranka o dhan halka kan xaaladda dalka taagan aynu ognahay ciidamadeena qaranka ee bariga ka taagan ciidamadeena qaranka iyo mowqifka ay qaateen iyo guulaha ay soo hooyeen iyagana aan hambalyo ballaadhan u diro oo sidaa aynu sheegnayna aynu dalkeena iyo dadkayga caalamka u cadeyno annagoo mar walba jecel inaan mowqifka iyaga la fahmi waayin inaanu dalkayga iyo daafacaadka qaranka anaan cidna ku xadgudbayn cidna dhibaato u geysanayn cidna wax u geysanayn ixtiraam iyo qadanin u hayno dadka iyo dowladaha iyo ummadaha iyo jaarka ah iyo gobolada jaarka ahna intaba laakiin aanaan uga tanaasuleynin qadiyadda somalilan iyo difaaca qarnimada somalilan midna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waayahay qaranku waa mid waxaana hogaamiyey madaxweynaha madaxweynihii qaranku waa yimi maxoraan horta intaa yaday ku dhar intaa uu madaxweynuhu yidhi bay ku dhan tahay madax kale iyo qaran ahaanna intaasaanu ku raacsannay intaasaa madaxweynaha iyo dowladdiisa lagu wada garab taagay wixii loo baahdana dad iyo duunyaba waa loo diyaar dad iyo duunyaba waa loo diyaar in xuduudaha qarankana la sugo waxaanu maqlaynaa ciidamaa soo galay dal kale ka yimi baa soo galo xuduudda soo galay waa khasban yahay madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo giddigeenba dee inaynu difaacanno maaha waa idin garab taagannahay waxa weeye nagu hogaami madaxweyne intaa aad jirun baanu annaguna fulinaynaa idinla qabanaynaa aada iyo aad ba umahadsantihin
bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, kulankan maanta eh, madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isugu yeedhay madaxdii qaranka iyo axsaabta qaranka eh, loogana xog waramay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladda ka taagan sool waxaa qaranku uu hogaaminayo madaxweynuhu uu wada qaatay mowqif isku mid ah oo ah in lagu taageero eh, qaranka iyo xukuumadda iyo ciidamadaba eh, difaacidda qaranka jamhuuriyadda somalilan qaranka somalilan isagaa ka mas-uula maamulka dalkiisa ilaalinta xuduudihiisa iyo ilaalinta xuquuqda shacbigiisa sidaa daraaddeed mowqifka uu akhriyey madaxweynuhu wuxuu ahaa mowqifkii aanu wada qaadanay waanaanu taageersannahay shacbigana waxaanu u soo jeedinaynaa inay ammaanka dalkoodana ilaashadaan midnimadoodana ilaashadaan qarankoodana difaacaan
بسم الله الرحمن الرحيم maanta shirkan wuxuu ahaa shir qaran oo lagu difaacaya qaranka oo lagu soo duulay shicib iyo xukuumad iyo axsaab dhammaanteen waxayna waajibaan dalka daafacno madaxweynuhuna nagu hogaamiyo waa maalintii la midoobayey wixii kale oo dhan halkan ala dhigayaa maanta waa difaaca qaran baynu ka midaysannahay madaxa weyne xisbiyo iyo shacba kugu daba taagannahay inagu hogaamsi dalka loo daafacayo cidna ugu haybaysanayso dowladana nagu amri baan dalka inaynu ka baxno
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده waxa weeye een arinta maanta aan isku nini waxa weeye waa arin muqadas ah waxa weeye difaaca qaranka hadalka madaxweynuhu yidhi waanu garab taagannahay haddaan nahay as- xusbiga cud iyo asxaabta kaleba waxaana loo baahan yahay waxa weeye inaan eh, ay tahay fariin adag oon u dirino eh, mujtamaca adduunka oo leenahay haddaan nahay ummadda reer somalilan ee qarannimadeeda ilaa iyo saddex iyo labaatan sano haysatay waxaan maantana u diyaarnahay inaan dhiig u horno dhiig cusub si loo loo hirgelin lahaa mid eh, midnimada iyo goonistaga somalilan waxaan leenahay dadka ee somaliland ee degan ee agaasna hadalkan idinkeed kuma socdo wuxuu ku socdaa cadowga shisheeyaha ah ee doonaya inay sameeyaan maabab maabab cusub samaystay doonaya fidmadii soomaaliya ay ka wadeen inay xaggan usoo bedelaan may ka soo jeesteen soomaaliya soomaalina usoo jeesteen horaan u sheega waxaan idhi annagu waxaan leenahay dhabar la cuno laakiin shaf la cuno ma lihin hadda waa soo jeedsaninay Taas-
بسم الله الرحمن الرحيم آه، سدا مدحوينه sheegay ee gudoomiyaha guurtida iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo saddex xisbi qaran isku raaceen haddaan ka soo jeedo beesha ee bari ee sool iyo sanaag aan ka soo jeedo waxa weeye mowqifka madaxweynuhu qaatay baanu qaadanay ee dalka annaga iskale ee cid kaloo aanu kala qaybsanaynaa ma jirto annagaa ku raalliya ee waxaanu u sheegaynaa international communitygana waxa weeye inay ixtiraamaan xuduudaha somalilan ee ciddii doonaysana waxaanu u fidinanaa inay timaado oo soo aragto xuduuddu meesha ay tahay ama maraykan ha noqoto ama ingiriiska ha noqoto ama e u da ha noqoto waxaanu ku marti qaadanaa inay yimaadaan xalin oo aanu tusno xuduuddu meesha ay marto iyo inay weli sideedii ay u dhisan tahay marka shacabka somalilan iyo shacabka bariga jooga waxa weeye maanta waa duulimaad baa laynu ku soo qaaday waxaynu daafacaynaa waa dalka somalilan loo waa lanoo midaysan yahay oo waad aragtaan cid ina ka maqani ee ma ay jirto waxa weeye mowqifka madaxweynuhu qaatay oo aanu qaadananaa sidaasaanu kugu garab taaganay madaxweyne asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
gooni gooni la sii soo taagi maayo xabad xabade horaan anigu imtixaanka uga baxay ee, gaasho naftiisu wehel buu u baahdo aad bay ugu celceliyeen cadanina balsiiya cadanina u dhiibo wehel buu u baahday wehelkii baan buuxinayaa anigu waxaan kaliya laab bogaadinayaa ciidamada qaranka oo runtii waajibaadkoodii dheeraad ku daray oo u badheedhay dhul adag oo imtixaan adag lagu mari karo inay ka soo jeestaan oo ka daafacaan qadiyadda somalilan ciddii kaloo dhammina ka irdhowdo ka cararto kuwaasaa ammaan leh kuwaasaa bogaadin leh kuwaasaa waxtar iyo gacansiin u baahan ciidamada qaranka oo saa sameeyey inta kale waa sidii waxaan raacsannahay maanta waa maalin taariikhiya waxaan si gaara ugu faraxsanahay madaxdii qaranka oo dhan xisbiyadii qarankaa jooga golayaashii qaran baa dhan waa guul weyn waana wakhtigii somalilan meel ka soo hillaaci jirtay baa la gaadhay dadkii ku khaldami jirayna waa khaldamayaano inaanu saynay moodayaan inta somalilan u baratayna waa taqaanaa marka halkaa la gaadho marxaladda waa la midaysan yahay halti hal meel baa laga soo wada jeedaa qadiyad baa la wada xambaarsan yahay qorigaa la wada sitaa oo la qaadanayaa taasna ninkii aan somalilan weligii baranaynoo damiini waa yeelkii laakiin ciddii taqiinay way aragtaa maanta in laysu yimi madaxdii qarankoo dhammi codkoodii dhiibeen lana yidhi difaaca qaranka waa loo midaysan yahay mana siyaasadii iyo hunuunadii yarayd iyo xoogaagii dhinaca katuurka ahaa tan maanta ku leefaysa markaa safxad cusub baynu furaynaa wixii maanta ka bilaabma waxaana lagu wada hadlayaa af keliya waxaana la wada daafacayaa qaranka wasalaamu calaykum
way